fadhi guuda labada gole ee baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka eena shirgudoominayeen labada shirgudoon ee cabdi xaashi cabdulaahi maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa looga hadlay waxbedel lagu sameeyo xeer hoosaadka iyo magacaabidda guddiga qabanqaabada doorashada madaxweyne gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo ka hadlay baarlamaanka ayaa ballan qaaday inuusan jiri doonin khilaaf soo kala dhex gala labada gole afarta sane ay wada shaqayn doonaan waxaan kaleen anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare aan ballan qaadaya inaan ka ilaalino iska horimaad labada aqal iyo muran dhex mara waa danta guud ee dalka maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka ayaa soo hadal qaaday in aqalka sare uu yahay mid ku cusub siyaasadda soomaaliya taariikh ahaan arrintan labada aqal in la yeesho kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii markii la sameynayay gudaanadkii dastuurka lixdankii aada iyo aada bay axsaabta siyaasadda markaas jiray ay uga doodeen way diideen intaasi kadib mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa gudagala ka doodidda qodobadii hor yaalla baarlamaanka taasoo soo jeedin ay sameeyeen shan iyo toban xildhibaan ay ku dalbanayeen in isbeddel lagu sameeyo qodobada qaar sida uu baarlamaanka hor akhriyey xildhibaan axmed cumar islow qodobka saddexaad marka la iclaamiyo goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha waxaan soo jeedinaynaa ciidamada ammaanka ee goobta doorashada waddooyinka soo gala goobta doorashada iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici karto iyo inaan wax xadgudub ah lagu sameynin xasaanadda xubnaha xildhibaanada labada aqal waa in la magacaabaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ukumeelgaarka ah si loo adkeey loona ilaaliyo musuqmaasuqa goobta doorashada iyo gudaha xarunta doorashada madaxweynaha howlka ugu dambeyntiina labada gole ee baarlamaanka ayaa meelna siiyey in la sameeyo guddi doorasho ka kooban lix iyo toban xubnood oo lix ka mid ay ka imaanaysa aqalka sare halka toban kalena ay ka imaanaysa golaha shacabka in ciidamada amniga xaqiijinaya goobta doorashada la hoosgeeyo guddoonka baarlamaanka soomaaliya in lacagaha laga qaado musharaxiinta qayb ka mid a boqolkiiba konton loogu deeqo dadka abaaruhu ay saameeyeen in guddiga doorashada federaal ee baarlamaankii sagaalaad uu meel mariyey ay goobjoog ka ahaadaan goobta doorashadu ka dhacayso in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaala masuq maasuqa xilliga doorashada madaxweyne ee dhowaan la filaya inay ka dhacdo soomaaliya qodobadaas oo ahaa kuwii ugu weynaa ee maanta ay ka doodeen labada gole ee baarlamaanka cabdulqaadir okay v o a muqdisho